أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaynu jecelnahayo meel walba oo aa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaabaaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala gedisan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo diyaarinay idinkuna inshaa allah aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday guri uu magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ka deganaa sarkaal ka tirsan murtadiinta iyo khasaare ka dhashay qaraxaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maamulka donald trump oo sii laba jibbaaray cadaadiska uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka dowladda tanzaniya oo xabsiga dhigtay saraakiil kenyaati ah kadib markii si bilaa-idan ah ay uga tallaabeen xuduudda labadaasi dal barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heno waxaa ka mid a kulan looga hadlayey horumarka guud ee ka jira wilaayaadka gobollada dhexe ee dalka soomaaliya sidoo kalena lagu bogaadinayey guulaha mujaahidiinta oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe barnaamijka faafareebka wararka caawa intiisa badan waxaad ku dhagaysan doontaan munaasabadaasi qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeenimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maamulka donald trump ayaa sii laba jibaaray cadaadiska uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay guri uu magaaladaasi ka degan yahay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo ibraahim defow waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaad ku sugnaa gurigaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada maraykanka oo gacanta ku dhigay markab shidaal oo sitaa calanka ruushka taliska maraykanka ee qaaradda yurub ayaa shaaciyey in ay gacanta ku dhigeen markab shidaal oo ku gooshayey badweynta waqooyi ee atlantiga markabkan oo la sheegay in horey loogu magacaabi jiray belawan haatanna loo bixiyey marinera oo xiri la leeyahay venezuela islamarkaana isku diiwaangeliyey calanka ruushka maamulka washington wuxuu sheegay in amarka qabashada markabkan ay bixisay maxkamadda federaalka maraykanka kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhana cunaqabataynta maraykanka waxaa la sheegay in markabkani oo dabagal lagu hayay uu baxsad ahaa in ka badan laba toddobaad kaas oo la sheegay inuu diiday kormeerka ilaalada xeebaha maraykanka ciidamo badeed oo ruush ah oo wata gujisyo ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen agagaarka howlgalka kaasi oo ka socday meel u dhow iceland howlgalkan ayaa lagu tilmaamay kiis dhif ah maadaama inta badan aanay dhicin in maraykanku isku dayo in uu la wareego markab wata calanka ruushka dowladda venezuela ayaa ku tilmaantay tallaabooyinkan afduub iyo iskuday xatooyo oo ka dhana khayraadka shidaalka halka maraykankuna uu ku eedeeyey venezuela inay lunsatay danaha shidaal ee maraykanka dhacdadan waxay ku soo aaday xilli cadaadisyo ballaaran uu maraykanku saaray venezuela islamarkaana madaxweynihii dalkaasi uu ka qaaday tallaab milatari una taxaabay xabsiga waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saraakiil kenyan ah iyo saddex qof oo kale oo lagu xiray tanzaniya ciidamada dowladda tanzaniya ayaa xabsiga dhigay laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska dowladda kenya kuwaasoo xilliga la qabanayay ku jiray iskuday ay uga tallaabaan xuduudka warbixin uu soo saaray booliiska lungalunga ee ka tirsan ismaamulka kawaale ee dalka kenya ayaa tilmaantay in labada sarkaal ee la qabtay ay kala yihiin batrick kithinji iyo axmed cali kuwaas oo ka howlgelayay xafiiska dembiyada ee saldhigga booliiska tononoka saraakiishan ayaa gacanta lagu dhigay lixda bishan janawari waxayna xilliga la qabanayay isku dayeen in ay ka gudbaan xuduudka u dhexeeya kenya iyo tanzaniya waxayna xilligaasi ku howlanaayeen sida booliisku sheegay in ay soo qabtaan nin lagu magacaabo cumar cali oo ay ku eedeeyeen in uu si khiyaano ah lacag ku qaatay warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegeen in saraakiisha la qabtay ay ku hubaysnaayeen laba baastooladood oo min shan iyo toban qaad ah iyaga iyo hubkooda ayaa la xiray walow warbixin dambe oo maanta soo baxday lagu sheegay in dib loo sii daayey labada sarkaal iyo saddex kenyaan ah oo midi yahay darawalka gaari ay wateen saraakiisha oo ay leedahay hay-adda horumarinta xeebaha kenya ayaa la sii daayey waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo kordhiyey cadaadiska uu ku hayo jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi jaaliyadda soomaalida ee ku nool maraykanka ayaa wajahaysaa culays iyo cabsi isa soo taraysa kadib tallaabooyin iyo hadallo istabajoog ah oo kaga imanaya xukuumadda uu hogaamiyo donald trump colayskan ayaa si gaar ah u saameeyey soomaalida ku dhaqan gobollo ay ka mid tahay minnesota maamulka trump ayaa dhowaan kordhiyey tirada ciidamada federaalka ee laanta socdaalka iyada oo la gaarsiiyey ilaa laba kun oo askari kuwaas oo howlgallo ballaaran ka wada magaalooyinka ay soomaalidu sida weyn ugu badan yihiin howlgalladan ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin qorshe adag oo lagu xaqiijinayo shuruucda socdaalka balse soomaalida ayaa ah dadka sida gaarka ah loo beegsanayo islamarkaana ay ciidamada maraykanku u arkaan in ay yihiin dembiilayaal aan xaq u lahayn in ay ku noolaadaan maraykanka waxaa sii xoojiyey walaaca jaaliyadda soomaalida hadallo si weyn u gelgelay dareenkooda kadib markii donald trump uu adeegsaday hadallo aflagaada ah oo uu ku tilmaamay soomaalida dad aan loo baahnayn ama qurun islamarkaana uu muujiyey rabitaan ah in la dejiyo qorshayaal dadka soomaalida ah dalka looga saarayo cabdiwahaab xubinteena caawa waa inaga intaa
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan looga hadlayay horumarka guud ee ka jira wilaayaadka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya islamarkaana lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe haddaba kulankani waxaa ka qayb galay islamarkaana tabintan inooga soo sameeyey cismaan axmed duubow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waad mahadsan tahay walaalka cabdiwaab bukhaari waxaan ka qayb galay kulan heerkiisu aad u sarreeyey kaasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedka kulankana waxa uu ahaa jalsa loogu magacdaray jalsatul wafaa liahli tadxiyati walfidaa taasoo micnaheedu yahay in laga warbixiyo culimo ducaad ah kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay howlo kormeer ah ku marayay qeybo ka mid ah wilaayaadka mudug galguduud qaybo ka mid ah shabeellada dhexe iyo qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan culimadaas muddadii ay marayeen goboladaas haba ugu badnaadaane ee wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan ayaa looga hadlayaa jalsadan waxyaabihii ay kusoo arkeen waxaa sidoo kale xusid mudan jalsadan waxaa gogasheeda lahayd wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa sidoo kale kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ugu horeeyo sheekh cabdulaahi abukhaalid oo isagana goobjoog ka ahaa runtii jalsadii intii ay socotay waxaa looga hadlay waxyaabo fara badan oo haba ugu badnaadaane eh saddexdii sane ee goboladaas ay ka socdeen dagaaladii xamladii xasan gurguurta uu ku qaaday wilaayaadka shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyo qaybo ka mid ah wilaayadii hiiraan qaybteeda bariga shirka waxa uu ahaa mid muddo dheer socday oo aaraa iyo fikrada kala duwan la isku dhaafsaday mas-uuliyiin kala duwan oo heer xaraka ayaa sidoo kale shirka ka hadashay oo kalimaad ka jeedisay ugu horeyn horta intaanu soo dhaweynin martida iyo dadkii ka hadlay aan soo dhaweeyo abu maxamed oo ka mid ahaa dadkii shirkan lagu casuumay ee ka qayb galay abu maxamed bal waxaan jecelnahay marka hore bal inaad noo sharaxdo bunuuda amaba qodobada ama waxyaabaha ee runtii shirka uu xambaarsan yahay waxyaabaha manasada amaba boorkan ku qoran ee shirka udubdhexaadku ah soo dhawow bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi wasalim walaale waa mahadsantahay cuhmaan jilsadan waa saas sheegtay laafitada waxaa ku qoran jalsat اlwafaa liahli اtadxiyati wاlfidaa waxaa shicaar looga dhigay bidimaa'ihim katabu اlciza wabiwafaa'ina nujadid اlhima nuxurkeedu wuxuu ku wareegeysanayey saas sheegtay culimmadii soo maray walaayaadka islaamiga qeybo ka mid ah gaar ahaan gobolada dhexe ayaa jilsadan loo qabtay ilaa lix qodob ayaa meesha ku xusan oo muhiim ah haddaan dul maro marka si deg deg ah qodobka koowaad in la dul istaago oo maaragtay la muujiyo mabda ushuura bayna alculamaa in macnaa mabdacaas la muujiyo culammadu inay tashadaan laga faa'iidaysto arrimaha dacwada laga shuureeyo gaar ahaan dhammaan waxay ku wareegsanaya dhammaanto arrimahaana gobollada dhexe gaar ahaan galguduud iyo mudug laba waxaa qoran in culammada inta joogta oo inta kasoo xaadirtay soo xaadirtay la tuso idlaac alculamaa calaa waaqici dacwati yani labadaas gobol dacwada ka jirta in culamadan loo sheego maanta waa la warramay min yani min kulli naaxiya yani gobolkii labadii gobol waa laga sheekeeyey waxaa ka mid ah arrin yaab leh in xamlooyinkii lagu qaaday gobolladaas cibrooyinkii laga dhaxlay iyo in laga sheekeeyo lagana faa'idaysto haddii aad waxaa ka mid a qodob muhiim ah oo dhiga dhahaya ataxriidu cala ahabaat dadka in lagu dhiirageliyo inay sugnaadaan say sameeyaan walaalhan gobolada dhex oo kale oo looga daydo in la sugnaado oo dadka muslimiinta aho mahmaa yani ay xamlooyinku cuslaadaan mahmaa duruufta saan ognahay dadkaas duruufaha ay ku nool yihiin tan way kala duwan yihin xataa yani juqraafi ahaan mandiqada marka in la sugnaado oo aan mahmaa kaana alcaduw in habaat la laazimo in looga daydo waxaa qodob ah in laga faaisto tajaarib alculamaa culamada hadda maaragtay waxay soo arkeen khibrad bay soo dhaxleen yani in laga faa'idaysto tajaaribta culamada talooyin badan maanta waa la qoray waxaa ka mid a qodob muhiima in culamada laftooda la tacbiyeeyo oo culamada laftooda lagu dhirageliyo in dacwada lagu baahiyo dhammaan walaayadka islaamiga ah oo loona diyaargaroobo in dacwada la faafiyo waxaa ka mid ah qodobadaas saan dabcan sheegnay middaan dambe oo muhiim ah in markii culamadaas noo sheekeeyeen in la isku dhiirageliyey in intaa laga sii ambaqaado oo dacwadii dhammaan lagu faafiyo walaayadka islamiga marka xaqiiqatan waa jalsa naajix insha allah tacala afkaar fadman isku wadaarsaday ilahi subxana wataala ha barakeeyo wilaaya maktabu dacwa iyo wilaaya islaamiga ee jubbada dhexe dhammaantood iyo dhammaan xaadiriinta iyo baxda iclaankaba jazakum allah khayr jazaa aad ayuu mahadsan yahay abuu maxamed ayuu kaasi ahaa oo inoo furiyey kulankeenna iyo weliba sidoo kale noo sharxayey waxyaabihii ugu muhiimsanaa iyo ujeeddada markan waxaan gudagali doonaa kulanka iyo hadaladii laga jeediyey ugu horeyn sida aan sheegnay waxaa kasoo qayb galay in badan oo kamid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayaadka galguduud iyo jubbada dhexe waxaa sidoo kale ku sugnaa bahda waxbarashada gaar ahaan maktabka tarbiyada tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinteeda ayaa goobjoog ka ahaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kale oo iyagana runtii kasoo qayb galay waxaa sidoo kale warbixino laga dhegaystay culimada kale ah sheekh maxamed garaar sheekh abu muslim sheekh kale oo isna lagu magacaabo sheekh cabdulaahi dhammaantood waxay ka wada hadli doonaan waxyaabihii ay kusoo arkeen wilaayaadkii ay soo mareen gaar ahaan mudug iyo galgaduud waxay ka sheekeyn doonaan waxyaabihii runtii halkaas kusoo arkeen ugu horeyn aan soo dhaweyno sheekh maxamed garaar oo arrimahaasi ka hadlay bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi wataabiciina lahum biixsaanin ila yowm اddiin ama bacd أولا الله أيان أم حذيلينها يا سبحانه وتعالى نقول ميي علمك إيمانك عملك الصالحك iyo khayrka nagu kulmiyey iyo walaaltinimada iimaanka majliskan khayrigaa allah waxaanu ka barinaynaa inuu nagu sugo khayrka oo dhan ilaa aan la kulanno sigoo raalli naga ah intaa kadib guddi dacwa oo dadka inuu khayrka gaadhsiiyo ilaahay ugu yeeray subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa loo diray oo dacwi ah oo nashaadgelin ka shaqaynaya una kuurgalaya xaaladaha ka jiro walaayaadka dhexe ee islaamiga ah sida galgaduud iyo mudug waxaana diray maktabka dacwada ila allah eheladeenna ku nool walaayaadka ee qaaliga ah geesiyada iyo halyeeyadaa allahna subxaanahu watacaala uu jebiyey cadowgiisa si loo hambalyeeyo ee loo bogaadiyo nafurnimada iyo geesinimada iyo sugnaadka iyo sumuudka ay ku qaabileen cadowga soo duulay korna loo qaado macnawiyaadkooda iyadoo loo marayo wasaa'il sharci ah oo kala duwan guddigan wuxuu ahaa midka noociisa ah oo xarakada ay dirtay xamladii gurguurata ee fashilantay ee ilaahay uu jebiyey kadib ahdaafta guddigaasi loo diray oo la rabay inay soo xaqiijiyaan mase ay ka soo shaqeeyaan waxay ahayd ahdaaf dacwadeed kuna aadan walaayaadka islaamiga ee dhexe waxaa ka mid ahaa ahdaaftaasi allah in la raaligeliyo subxaanahu wa tacaala laba waxaa ka mid ahaa in la guto mas-uuliyadda dadka in la gaadhsiiyo dacwada khayriga oo islaamiga saddex nashaadgeliinta dacwada walaayaadka ka socotay oo lagu nashaadgelinaya sida dowraad in la qabto nadawaad in la qabto muxaadaraad in la qabto kulamo in la qabto multaqayaad waaweyn in la sameeyo khudbooyin carabi ku baxayo manaabirta laga jeedinayo in la sameeyo iyagoo wasaa'ilkaa la isticmaalayo in la nashaad geliyo dacwada ka jirtay walaayaadka hadafka afaraad in la qiimeeyo qaabka geedi socodka acmaasha maktabka dacwada walaayaadka dhexe ee islaamigaa shan in la tafaqudo mase loo kuurgalo xaaladda dacwada iyo fursadaha ka jiro walaayaadkaasi islaamigaa lagana faa'iidaysto hadafka lixaad waa faafinta dacwada alle subxaanahu wa tacaala oo lagu faafinayo mujtamaca qiibihiisa kala duwan iyadoo loo rajaynayo kan daaciga ah iyo kan madcuuwaga ah labadaba inay inay helaan oy ku rumoobaan qowlka rasuulka sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam hadafka toddobaad in la garto caqabaadka hortaagan dacwada ee ka jira walaayaadka islaamiga loona helo xuluul iyo xal ku habboon caqabaadkaas in lagu layliyo mase lagu jilciyo hadafka sideedaad wuxuu ahaa in uu ka qeyb qaato guddiga hambalyeynta eheladeena gaaladiidka ah oo dulmadiidka ah ee sawirka iyo sumuudka ka muujiya halka iyagoo cadarada ka dhigay walaayaadka dhexe in looga hambaliyeeyo lagana qeyb qaato hambalyeyntaasi nasriga alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey iyo tamkiinta allah subxana wa taala uu siiyey in la hambaliyeeyo sagaal in lagu kordhiyo afraad culmo ah oo ka socoto maktabka dacwada si ay ugu qeyb qaataan acmaasha dacwada ee ka socoto walaayada islaamiga ee mudug hadafka tobanaad wuxuu ahaa dowrooyin fara badan in la qabto oo markaa dadka ka faa'iidaystaan dowraadkasoo hoos galaya magaca ah dowrat almacaalim fii duruqi ahabaat kow iyo toban hadafka in la jeclaysto la jeclaysiyo mujtamaceena muslimka ah raadsashada cilmiga sharciga laguna dhiirogeliyo inay xaadiraan xalaqaadka sharciga ee ka furan masaajidda iyo meelaha la midka ah laba-iyo toban in kor loo qaado wacyiga mujtamaca muslimka ah ee ku aadan waxyaabaha ka socda caalamka ee gaar ahaanna ka socda bariga africa halka aan maanta dunida ka joognaa saddex-iyo toban in lagu guubaabiyo ummadda ka qeyb qaadashada iyo sii wadidda jihaadka fii sabiilillaah ee ka socda sharqi afriqiya afar-iyo toban in la adkeeyo xidhiirka ka dhaxeeya ee walaaltinimo iyo iimaan qabaa'ilka muslimka ah ku nool mandiqadaasi ee iyadoo loo maraya addacwata ila allah shan iyo toban in la dareensiiyo mujtamaceena muslimka ah mas-uuliyadda in macruufka la dhaqangeliyo xaggana la faafiyo munkarkana laga tago xaggana dadka laga reebo inay ku dhacayso ruux kastaoo muslima rag ah mase dumar ah xadba qofka intuu awoodo suuragal ah allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billah wajazaakum allahu khayra wabillahi tawfiiq waa hagaag markaana waxaan soo dhaweynaynaa sheekh abu muslim oo isna soo maray deegaano badan oo ay wilaayada mudug ka mid tahay isaga ayaa noo sharxi doono sidoo kale galguduud meelo kala duwan waxyaabihii ay kusoo arkeen alxamdu lilah wsalaatu wsalaamu calaa rasuuli illah sal allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd khulaasatu taqriir ta'yiid xamlat lintisaaraat liahli tadxiyaat qaala tacaala waukraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qariib wabashir lmu'miniin intaa kadib walaalayaal lejinada culimmadu safarkooda waxay ka bilaabeen muxaafadada jilib ilaa ay u gudbeen gobollada dhexe wejiga koowaad lagu tegay saasay ahayd laakiin soo noqoshadii waxay ahayd farxad iyo wanaag iyo guul ee nuqdada labaad xaqiiqatu dabaa'ic alwilaayaati alwusta gobollada dhexe dabaa'icdeeda guud xaqiiqada ka jirta bulshada joogta tacaamuluhum raa'ic maca almujaahidiina cumuuman iyadan waa aad iyo aad meesha bulshada anshaar ansaartu ay degan tahay reer maxamuud hiraab iyo reer murusada karanle labadaa qabiil dhexdooda qof mujaahid ah inaan lagu beegsanaynin oo casiiz uu ku yahay mukaram uu ku yahay ku sharfanya waxaa intaas sii dheer diyaafadooda dejnada lejnada culimada ah meel kastoy tagaan soo dhowaynta iyo diyaafada iyo qalbi furnaanta loo muujinayo dabaa'icda meesha lagala kulmay ka mid ahayd wilaayada ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah labada qabiil ee ansaarta ah ee hadda aan soo xusay in amni taam ah ay deegaanadoodu ka jiro fii maa baynahumna uu ka jiro wax colaad iyo xagaxashana aysan ku jirin weliba ay ilahay ugamana sheeganayaan bisababi mujaahidiinna ay sheegayaan waxaa ka mid ah in lagu martiqaadayo jacayl laguu muujinayo qalbi furan lagugu soo dhawaynayo noo duceey musaafiriin baa tihiin lagu leeyahay adigana laguu ducaynayo nabad iyo wanaag allah kugu ambabixiyo nagu soo noqnoqdan lagu leeyahay ayaa waxyaabaha aan kusoo aragnay ka mid tahay waxaa ka mid ah fiqada ay ku qabaan bulshada dabaacicdii baan ka hadlaya weli ilaa qabiil aad aniga hallaygu halleeyay uu yidhi isagii ku aaday cadowgiina jebiyey galhareeri waa meesha nashaad dacwo oo nayir ah uu ka jiro waa meesha aan kusoo aragnay gabdho rawdaad ay leeyihiin oo iyagu maamulaya oo cajiib aan kusoo aragnay ka mid waxaa kaloo ka mid ah bulshadu in ay nasri inay gaareen ay u arkayaan cadowgiina sanka ay ka jebiyeen alxamdu lilaahi macnawiyaadkoodana murtaficu yahay waxyaabaha meesha ka jiray ay ka mid ahayd ayb zucmaa alcashaa'irku waxay ahaayeen kuwo soo dhawaynaya lejnada iyo culimada aad iyo aad u soo dhawaynaya soo jeed nicam kathiira maadaa yasifuhu lwaasifuuna wayaduuri fi aadaanina cibaaraat tatimu can maxabatin xaqiiqiyatin waistinaas baalig wahaakada xataa yastaqira duyuuf bulshada lejnadan culimada meesha markay tagtay dhammaan biduuni istitnaa bulshada oo dhan qaybaheeda kala duwan ayay la kulmeen waana ku mahadseegteen aad iyo aad ganacsatadii baa lala kulmay waxaa ka mid ah asxaabulxaraf iyagana waa lala kulmay waxaa ka mid ah haweenkii qaybeeda kala duwan kuwa macaahid dhiganayey kuwa madaaristii dhiganayey kuwii maraakistii dhiganayey waxaa ka mid a maraakistii iyo macaahiddii kuwooda mas-uuliyiinta ahaa ayaa lala kulmay oo dacwada la gaarsiiyey risaaladii ugu gudanayay waxaa ka mid ah haweenka waxaa loo samaynayay si gaar ahaaneed anshita ama nashaadgelin ayaa lagu samaynayey oo markii kalimaad la yidhaahdo la tawjiihiyo kadibna as-ilooyin la weydiinayey oo xulan oo markay ka jawaabaanna taxfiiz ay lajanadu ku samaynaysa iyo dhiirigelin ay ku samaynaysa waxaa ka mid ah alusra tacliimiya wilaayada galguduud oo kaleeto usarka tacliimiga ee ka jira in maxaan ku raha loogu tago macallimiintooda iyo ardadooda in la soo tawjiihiyo ayaa ka mid ahay waxaa ka mid ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka mid ahaa fi lmudun walwura waxaa ka mid ahaa maxaafadaadka mas-uuliyiintooda iyo wilaayada guud ahaan oo culimaa isu dabamaraysa mawaadic kala duwan oo waxaa ka mid ah dacwashaariicdii saaxaadka bannaanada lagu qabanayo ee canaawiinkii baxay haddaan wax yar dul maro cumuuman sagaashan iyo sideed waa boqol laba dhiman mawduuc ayaa baxay cumuuman meelaha ay ku kala aadanayd canaawiintaasna waxay ahayd alcaqiidatu waltawxiid waxaa ka mid ah ta'amulaat bacd aayaat min alqur'aan masaa'il min fiqhi lislaam waxaa ka mid ah duruus fi siyaasa sharciya waxaa ka mid ah duruus min azuhdi walraqaa'iq waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadka iyo aadaabta waxaa ka mid ah duruus min asira annabawiya waxaa ka mid ah muqtadafaat من التاريخ الإسلامي وحكمت النفاق والمنافقون وحكمت القضايا المعاصرة وأحوال العالم الإسلامي والمسلمين وحكمت الدعوة والدعاة وحكمت المضاح- محاضرات سكارة عناوين هذا اللي هو بيكسنايي الأخوة الإسلامية وحكمت ال- الأسر وتربية الأولاد وسكارة اللي هو بيكسنايي الجهاد في سبيل الله وكما- ومكائد الأعداء عدو كيك شرقالك وسمينا أيوه الجهاد في سبيل الله وحكمت الفقه الواقع in dadka looga hadlo waxaa ka mid ah duruus altadwiiriya waxaa ka mid ah fann alidaara iyo qiyaadada oo dadka la barayo ammaankinta howlahaasi ay maxaan ku idhahdaa lagu soo qabtay oo ay ka dhacday waxay ka koobnaayeen koob iyo labaatan goob ay ahaayeen wajazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat allah hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna ayaanu ku guda jirnaa ee aanu kasoo tabinaynay halkii uu kulanka ka dhacay waa hagaag barnaamijkeenna gaar ahaan qaybta koowaad ee taminteena ayaanu ku guda jirnaa culimo fara badan ayaa halkaa ka hadashay oo mas-uuliyiin ayaa ka hadlay markaana aan soo dhoweyno sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud abukhaalid kelimad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu kulanka ka jeediyey wuxuu waaligu ka hadlay horumarka guud ee wilaayada haddii ay noqon lahayd dhinaca siyaasada qabaailada wuxuu sidoo kale ka hadlay horumarka ee dhinaca dacwada ah waxbarashada wuxuu sidoo kale ka hadlay bey-ada guud iyo dadka muslimiinta halka ku nool wuxuu sidoo kale waaliga aada ugu dheeraaday ka hadalka muddadii ee dhowrka sano aheyd ee ay xamladu ka socotay wilaayaadkaas iyo sumuudkii ay sameeyeen dadka muslimiinta ah oo ay hormuud ku ahaayeen halyeeyada mujaahidiinta ah jeeshka ciidanka mujaahidiinta iyo mas-uuliyiinta wilaayaadkaas oo runtii dhexda u xirtay sidoo kalena jilbaha ee dhulka ugu dhuftay xamladii xasungurguurta iyo gaaladii kale ee la socotay ee ay goboladaasi ku qaadeen iyo ugu dambeen waaliga wuxuu warkiisa kusoo xiray in mujaahidiinta markii ay xamladaasi soo gebagabeeyeen in ugu dambeyn iyaga ay bilaabeen furasho ah cadowgana laga saaro deegaanadii ay dadka muslimiinta hore ugu qabsadeen gaar ahaan shabeellada dhexe aan soo dhaweyno waaliga oo arrimo badan ka hadlaya الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى أيا أمهد علينا أولا بعد الله ذاتك مناسبة حد فرديو شرفت له العلماء الكرام جزاكم الله خيرا وحن لا هي ضمان حضورك ضمان تبارك الله فيكم سيجارة قبشان أما مناسبة ذاتك لغي كارهان مكتبك dacwada dhexe iyo wilaayada dibadda dhexe oo runtii gogashii iyo soo dhoweynta marti looga yahay iyo lajinadii hadda warbixinta dhiibtay oo runtii safarka dheer ka soo martay gobolladaasi jazaakum allahu khayran jamiican runtii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay mushaarakeynta ama ka qaybgalka kulankan noocan ah arrintan horta waxay tahay gobolladaasoo lagu warramaayo wilaaye ahaan ta'yiid ama xoojin macluumaadka meesha ka jiro in dad badan ay helaan ulajeedkana waxa waaye waxaa la yidhahdaa war helya kala hel wilaayaadka dhammaantood meesha wax naga jiro iyo meesha maaragtay baahida ay ku jirto meelaha awlowiyaadka ah muhiimka ah iyo acraafta iyo dadka kala duwanaashahooda iyo deegaanadaba in la ogaado marka fursad weyn ayay noo tahay arrintaasi jazaakum allahu khayran mar kale runtii mawduucaas horta hadda xamlada ku saabsan oo afartii sana wax kal dhow hadda lagu joogo waa mawduuc cariiq ah oo billaaran wax hadda maaragtay lagu soo koobi kara maaha daqiiqooyin waxyaalaha meesha lasoo maray iyo qiibaha ay lahayd xamladaasi laakiin aan soo dhaweeyo ama soo khulaaseeyo maaragtay qodobo kooban ayaan rabaa ka horna insha allahu tacaala wilaayada galgaduud iyo mudug ay akhyaarta hada tageen kolley marka layska yidhaahdo dhulkaas gobollada dhexe hiiraan iyo shabeellada dhexe oo juqraafi ahaan hadda xamladana u raacsanayd xagga mudug iyo galgaduud waa afartaas wilaayo waxyaalaha meesha ka dhacayna waa ay wadaagaan afarta wilaayoba maxaa yeelay wilaayada hiiraana dhanka bari mujaahidiintii iyo maamuladii meesha joogay dhankaasay aadeen shabeellada dhexena si guud ahaanba markii laga reebo qeyb yaroo maaragtay ee dhankan hoose jirto dhanka kale waxay aadeen ayagan dhanka waqooyi oo maaragtay mudug iyo galgaduud ama galgaduud ay soo aadeen maadaama culimmada hadda labadan wilaa ay soo arkeen oo soo mareen kuwa kalena kole lugay ku mareen xoogga waxaan saari doonaa maaragtay nawaaxigaasi hadda ay ka hadleen galgaduudna waxay ahayd derbega ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay ridadaasi iyo duulankaas bilaarnaa inay soo galaan meelaha maaragtay laiskugu yimid saas daraaddeed marka galgaduud maaragtay taariikhdeeda iyo xagga maaragtay dhankaasi runtii aad baa u horreydaa xilligii midow maxaakim lagu soo bilaabo ilaa dhaxadan dagaalla ka socday dhulkaas waa la yaqaanaa ummadda kolle dhammaan horta waa ummaddan mujaahidiinta ee maanta oo wilaayaadka islaamiga ah rag halganka ka qayb qaatay oo maaragtay geesiyaal ah waxaan dhihi karaa nimankaasi dhulkaasi degan geesinimadoodu maanaa xaddhaaf way tusaale ahaan waxaan ka dhigi karaa nin hadda noolo calaa qaydi alxayaat ka sugan oo maaragtay nabaddoon ah ayaa ii sheekeeyey wuxuu yidhi xamladdii ugu dambaysay etoobiyaanka ayaa wuxuu yidhi anaga waxaan la howlgali jiray raggaan la howlgalay werigiis boshkiis haystaa nin shacab caadi waaya raggaan waktigii ay howlgalayaan ama weerar la galaayo ama kamiin la galaayo ayagaa raaci jiray marka nimankii maxaasay degnaayeen waktiyada markan si billa ah ayaa raashinkooda wuxuu uga imaadaa kuwa ceelbuur joogo maaragtay maxaasa lagu soo qaaday ayagoo markaa baawur badan tignik badan ay wataan ay waddadan walfay maraan taasay ka geeyaan nimankaa soo baxay waa iswacnay waxay soo degeen walfo banaankeeda miil ah waa iswacnay niyaw subxi hameenaan galaynaa diyaar ahow waa diyaar garoobey meelaan ka ballannay markaan salaad subaxa soo tukadayn oo soo dhaqaajiyey in markan waxaa la rabaa horey loo galo intii ayga soo dhaqaagin horey in laga maro nimankii waa arki waaye waa heli waaye teleefanadooda waxba ii bixi waaye keligaa naqday wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaan nimankan soo degeliyo aagii marka horeba la qorsheeyaan keligay galay etoobiyaankii waa ay soo dhaqaageen gaaridooda soo kacsadeen shanqartooda soo yeertay annaga markaa wuxuu yidhi meeshii munaasab ka ah ayaan u galay dhowr fiilo qaabka u socdaan kol etoobiyaanka waa taqaanaan waddada labada garab waa ay ka maraan intaas fiilo ayaa ayaa hor socota gaadiid waa lugeys markaasaa wuxuu yidhi fiilana koraa iga martay midna hoosa iga martay midna anaga igu soo aadiyay anaga waa waa diyaarsanahay markay igu soo dhowaadeen ayaa wuxuu yidhi baas intaan u saaray ayaa horta qayb ka mid a wax dhintay wax dhaawacmayba maaragtay hal mar ayaa takbiirta u qabtay nimankii qolo weli meesha joogtay ayaa dhulkay isku tuurtay waa aamuseen meel laga jiran waa fahmi waaye meel xabada annagana dhaqaagi ma ilaa hadduu dhaqaag waa la arkaa oo maaragtay banaanku soo kusoo dhaca meeshan ku jiray markii dambe dhaawacii dhimashadii ay qaateen qoladii fiiladii ugu aadinayna xaggay martay kuwii kalena intay mareen anagoo dhaxasaan ugu jiro u jiifo ayaa lii dhahay markay gudbeen anaga maaragtay baaboorka aska jafay wuxuu yidhi waa dhaqaajiya anagana gurigee aad nin reer mahmuud raawe asagana maalin oo la dagaalamay intaas iyo inka badanba kolley ummaddu waa ay leedahay waa laga dhaxelaa xamlada markaa markan u galo kolle ikhwa xamlada kolle dadkana waa wada ogsoon yihiinoo dadkii meesha joogay dadkii banaanka joogayba hadda dareenka waa la wada wadaagayay macluumaadka waa lahayay wax hadda dheeri badan ma jiraan laakiin waxaa suuragala marka la fiiriyo qofka oo taagnaay iyo dareenka uu qabo iyo qof kale isku mid inay ahayn hadda waxa kala duwan markii annaga meesha joogno oo dhinaca welba codow ku yimid dadka gobolladan iyo wilaayaadka islaamiga welwelka haayay iyo culeyska haayay iyo dadka xagga joogay isku mid ma ahayn dadkaasaa dad kalsooni badnaa xamlada marka markii lasoo koobo waa afar weji wejiga koowaad tii ay ka soo dhaqaaqeen baraga hiiraan qabaad iyo dagaallo badan iyo garaafo badan iyo dhimasho badan waa ay gaartay laakiin ma istaagin nimankaasi tii ay soo socdeenoo ilaa shabeellada dhexe ay ka soo gaaraan dhankan maaragtay meeshan ceelqoxlo la yidhaahdo iyo mubaax iyo dhulka aadaya baan ku aadan meeshay ka soo galeen maaragtay dhanka hiiraan dhanka muqdishona waa ka yimaadeen masaajidka algaduud dhulkaasay ka soo baxeen qulqulkooda iyo socodkooda marka ayagoo kibrin oo maaragtay kharaju min diyaarihim bataran wari'aa annaas ayagoo sidaasa oo baaloxoofeynta iyo qaylada iyo maaragtay aad ogtihiin iyo iclaamka iyo inta hadda ay ka soo howlgaleen marka xamladaasi iyo socodkaasi wuxuu soo gaaray meesha la yidhaahdo galcad galgaduud marka la yidhahdo dhanka koonfureeda degmada galcad oo waa isla degan yahay marka xamladaasi wejigaasi koowaad waxaa maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala ku celiyey macrakadii galcad waa macrakadii ugu horreyday oo nimankan hadda dhibaato iyo culeys laga gaarsiyo macrakadaasi ahayd oo maaragtay hogaamiyadoodii iyo maaragtay meesha ay ku baaba'een mar kale dib ay soo abaabuleen waxaa ka soo xigay wejigii labaad ay ku yimaadeen coos weyne iyo galcaddi ay ku soo laabteen waxaan ku xisaabnay inta ay soo degeen macrakadii oswin xilligeeda toddoba goobood ama toddoba filaarood ayaa wilaayada saan jahwalba ciidan ku soo degay dhanka hiiraan maxaasay ka soo galeen wabxay mareen ceelburay ku aadinaayeen kuwaas budbud meel la yidhaahdo oo galcad ka tirsan ciidan xoog leh soo degay ceeldheeray soo degay qolada marka ugu tiro badan ugu xoog badan ugu baabur badan ugu habaysan si ay u arkaayeen waa qolada oswin soo fadhiisa qolada kale waa dhanka murug ayay soo mareen qayb kale dhanka waqooyi maaragtay dhuusmareeb ceelgaras xaggeeda ayay soo degeen marka taasna waa wejigii labaad oo hasungurguurta dhuusmareeb oo soo fadhiisanaayo oo maaragtay timaha daysanayay oo meeshaas marka asaga uu lahaa midii ugu dambeysay xilligaas marka waxyaalaha ugu cajiibsan waxa waaye waxaa dhacay ee dhanka bulshooyinkaas iyo mujaahidiinta iyo wilaayaadkii arrintaasi loo diyaargaroowo kulamaa dhacay ballame baacooyinga dhacay waxaa dhacay kulanka ugu muhiimsan qabaa'ilka xaggooda kulan ceelbuur ka dhacay oo saddexdan qabiil ay yeesheen oo marka waa qabaa'ilka mahmuud hiraaq iyo murasada ay wacaysle marka kulan taariikhiya meesha ka dhacay waxaa soo dhow macrakadii oswiine kulankaasu ahaa kulanka labaad kulan runtii noociisa inta badan la arkayninoo ay wada fadhiyaan odayaasha nabadoonnada iyo raggii mas-uulka ahaa jeeska iyo walaayada kulanka oswin agteeda ka dhacay kulankaasi ilaahay la baryay subxaana wa tacaala waxaan ilaahay lagu baryay in intaan ciidan oo naga heerarsan qolada ugu badan oo ugu adag oo maaragtay oo in ilaahay noo jibiyo ilaahay nagu hagaajiyo taasaan ka ducaysano ee odayaashiyaa hadlay ee raggii dhiyaadada jeeska hadlay walaayaadkii hadlay meesha markaas subaxii waxaa loo socdaa oo dhici doona dagaalkii oswine walaalka maydaaniga ahaa shaqadaasi loo dhiibay rag ayuu la hadlay wuxuu u sheegay meel loo meesha loo socdo ciidanka loo socdo tiradiisa wuxuu yahay waa u sharaxay wuxuu yidhi nimayaal waxaan u socnaa nimankan soo duulay nimankii ugu tir badnaa ugu hub badnaa oswinay fadhiyaan maanta ciddii rabto nolol ciddii rabto inay gadaal u laabato waxaan rabnaa annagoo eebaynin waxna ka sheegin gadaalaan marinaynaa meelaan dejinaynaa farta ha taago ciddii maanta rabta inaan meeshaan amaga aan ka kala baxno ilaahay naga kala saaro ciddaasina waa cidda la rabo raga fadhiya meesha geedaha dhan waa buuxin markaasaa waxaa la waayay hal qof oo gadaal u laabto oo far ama taago ama maaragtay dib u laabto kadib wuxuu yidhi ilaahu maanta muslimiinta waxay ii dhiibeen rag ah iyo hub ah waa kuwan duceeyey oo maaragtay taas horta waxay ahayd oo runtii arrin oo sidqi insha allahu tacaala aan ku tuhmayno raggaasii meesha galay waxay meesha ka dhacayna waa la ogyahay wax ka baxsan waxay ahayd caqlaga bani aadamka iyo maaragtay sawirta wax ka weynu ahaa maal meesha wax ka dhacay iyo wax meesha degnaa qaabka nimanka ay u jabeen mana inta aan soo sheegaayo oo aagagaasi ka heerarsanaa taas hadday jabtay dhammaantood waa ka kacay taasna waa wejigii labaad ilaahay wuxuu ku jibiyey subxaana wa tacaala ee macrakadii oswine wejigii saddexaad ceeldheer ay ku soo bilaabeen dagaallo dareera dhacay oo maaragtay aag u dhexeeya oswin iyo maaragtay meesha la yidhaahdo ceeldheer dhexdooda taasna ay ku jabeen ilaahay fadligii subxaana wa tacaala xamladaas tan ugu dambeysay tii mujaahidiinta ay soo qaadeen way oo shacbaan kow iyo labaatankeeda kun afar boqol afartii iyo lixda ahayd oo taasoo runtii dhanka maaragtay eel cali axmed iyo dhanka meesha la daaru nicma jazaakum allahu khayran dhulka horta waa sidaasi wejigii afraad waxaan kusoo gebgabiyey wejigii mujaahidiinta ay xamladii ukhrijuuhum min xayu ukhrijuukum taasaa lagu soo gunaaniyey asbaabta marka oo runtii mujarabka ah la ogyahay dee culimmadaas wax meesha joogteen oo ummadda muslimiinta ay ku guulaysato oo maaragtay ilaahay guurka siiyaan waa asbaab la yaqaano wuxdada oo rasmi ah ka mid ah wuxdada maaragtay inay rasmi ay tahay oo qabaa'ilka runtii hadda aan sheegayno waxay u badnaayeen qaarna waa dagaalameen laakiin in hubkooda la soo baxaan in maaragtay deegaamadii cadowga soo galo inay uga baxaan oo maaragtay alwalaa walbaraa inay muujiyaan qadaayaadkaas marka waxay ahayd qadaayaadka kolley oo wanaagsan qadiyada kale waxa waaye xusada mudug oo muhiimkana ah anaga meeshaasi ka arkay laakiin walaayaadka waa ay jirtaa hala qunoodo hala ducaysto waa jirta laakiin meesha dadka dadkaas noocaas ah waxa waaye waxyaalaha ay samaynayaan waxaa ka mid ah gabdhaha habeenkii waa soo baxayaan xaafad xaafad iyo tuulo hadday tahay meel maaragtay banaanga xaafadooda iskuga imaanayaan gaalada la habaarayaa ilaah howjibi mujaaji ilaah hogursi aamiin marba tiyaa qabsanaysa warkana gabadh taan loo dhiiba taasa loo dhiiba marka dhankaasina maaragtay dadaal waxaa jiray dhankaasina aad iyo aad u jiray waxyaalaha marka aan ka xasuusan karno waqaacida ah waxa waaye sida dadka meesha jooga kalsoonida markaasi ilaahay ay ka qabeen
waxaan rabaa inaan usoo gudbo marka maaragtay natiijada ka dhalatay natiijada waxa waaye in horta ilaahay subxaana watacaala na difaacay si guud muslimiinta meel ay joogaanba waa dee isku mid ah arrintaas iyo wacdiga ilaahay ballanqaadka ilaahay inuu dhabooway meeshaasay hindhaha lagu arkay codowgii tiradiis intii la ekaa xamladaas waxay ahayd sundaacu rijaal ragga xamladaasi ku jiray goobjoog u ahaa odayaal hadda yihiin iyo hadda dhallinyaro ay yihiin waxaan isleenahay rag camalka looga tashan karo oo maaragtay in si gaar ah diiwaanka ay ku jiraan qaa'idiin maydaani ah waadho ma maaragtay intooda badan boqolkiiba sagaashan waxyaalahaas ilaahay wax ka ahayn subxaana wa tacaala in wax u dhimi karin mana yaqiinta ma og tahay yaqiinta waa kala duwan tahay rag saasa ayaa taagnaa meesha joogay goobjoogyaalka ahaa marka qadiyadaasi runtii rag oo maaragtay insha allahu tacaala ilaahay intii shahiiday shahaadadooda ka aqbalo in badanna maanta taagan xamladaasi gaar ahaan weliba goobaha maaragtay isku hayay lagu xisaabtamayey goobjoog u ahayd dardaartii markan waxay tahay ikhtiraaxaadka aan rabo aan kusoo gebagabaynayo culammada horta ma ogtahay raggaa saxmiyey hadda meesha tagay oo si fiicanna waa usoo arkeen dacwada istiraatiijiyaay leedahay dadka istiraatiijiyaay leeyihiin dadkaas maanta haddii juhdi la geliyo makaatiibta qaar ka mida la geeyo oo dadka maaragtay maanta rabo inay soo baxaan oo wax bedelaan rabo horta dadka markii ilaahay subxaana wa tacaala bacdigiisa yaa intee munaasaba deegan ahaan dad ahaan intee munaasaba nabigu sal alla alayh wasalama wuxuu doortay caasimad inuu ku dhigto madiina sababtana coos iyo khasraj oo dacwada qaatay oo garab istaagay ballan la galay ayaa ayaa meesha geysay rag difaaco wax ka ballameena meesha joogay reer dagaalyahanin oo maaragtay naxnu abnaa'u xarba yidhaahay dhahay oo maaragtay oo isheegay oo la yaqaana ayaa la joogay mucaawiyatu ibn abi sufyaan caasimadii islaamka dimashq uu ka dhigay madiine uma soo celinin maxaa yeelay dadkii asaga ansaartiisa ah oo garab siiyey oo maaragtay markii uu ku jiray xarbagii dhib badnaa uu ku jiray dadka garabka siiyey oo ansaar u ah ayuu caasimadii geeyey ninka meesha dad difaaci karo oo dad nama ku jirto ka helaayo siyaasada iyo istiraatiijiyada saasay keenaysa marka in horta maaragtay runtii qaafilaadka ay bataan maktabka dacwadan waa mar kale waa ku codsanaynaa dadkaasi lasoo dhiso maaragtay dhismay u tahay tacbiyay u tahay nashaaday u tahay qodobka kalena waxa waaye si guud ahaana insha allahu tacaala wadajirkiiyo midnimada inaan ku dadaalno culimmada kolley waa cisha ka soo burquto ummadda wacyidinteeda iyo baraarujinteeda iyo maaragtay dhismaha ummadda meesha laga soo gal waaya arrintaasna insha allahu tacaala waa dardaarmayaa wajazakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waa hagaag codod kala duwan oo fara badan ayaa inoo soo socda bukhaari oo hase yeeshee intaas ayaanu caawa ku hakinaynaa dhegeystayaasheenna waxay nala soconayaan habeenka soo socda iyo cododka kale iyo kalimaadkii halkaa laga jeediyey oo isugu jira mas-uuliyiin culimo guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas intaan barnaamij midkan la mida dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى